Ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalkeena, taas oo sida la qiyaaso boqolkiba lixdan iyo shan nolosha bulshada Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay xoolaha maadaama Soomaalidu tahay dad reer guuraa u badan, taasoo u saamaxaysa inay xoolo dhaqdaan. Gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada Soomaalida ee sida weyn looga dhaqdo saddexda miisi ee xoolaha taasoo ay suura gelisay deegaanka oo ah mid hodan ah isla markaana ku habboon dhaqashada xoolaha iyo ka ganacsigooda. Guddoomiyaha Suuqa Xoolaha ee deegaanka Istanbul ee Waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay habka uu u shaqeeyo suuqa.
suuqani iyadoo meeshani aan suuq jirin oo banaanaha lagu qasho xoolaha oo banaanaha lagu kala gato yaa amniga ninka u weynayo jabuuti iyo maa- maamulka degmada yaan soo aruurinan ku talagalnay in hal meel lagu gado xoolaha sida ariga annagu hadda ari baan gadanaa marmarna geel baan gadanaa xoolaha halkan keeno waxaa laga keenaa miyiga kore ayaa laga keenaa ribaadiyaha keensada halkanay suuqa soo aadaa ilaa barxaani halkan laga keenaa intana ilaa deex baa laga soo wadaa istambuulaa la iskugu keenaa meeshan naada hadda caalami waaye naada naadadeeda waxaa noogu xigtaa yuuntoy ee bulgeed bulgeed wax ka sokeeya ma laha waa suuq hadda maaragtay hadda hadda bilaabmayo bilow ah hadduu bilow yahay Ee, suuq weyn inuu noqdana waan rajaynaynaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo cid kasta oo hay-adda oo wax qaban karto in mataqaanaa ay naga caawiso xagga dhismaha musqulaha iyo dhismo markii roobka imaado laga galo oo xoolaha lagu kala gato iyo meel xoolaha lagu canshuuro